laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa maanta toban jirsatay labiyo tobankii bishii februari ee sannadkii labada kun iyo toddobada ayaa laanta afka soomaaliga dib loo bilaabay waxaana laantu iminka ka mid tahay in ka badan afartan laamood oo ka mid ah idaacadaha v o a ama idaacadda v o a haddaba wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac oo washington ku sugan ayaa inoo diyaariyey barnaamij gaar ah oo toban guurada laanta afka soomaaliga ee v o e da ah barnaamijka waxaa la soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamij gaara oo aan ku eegayno laanta afka soomaaliga ee v o e-da oo ay maanta ka soo wareegatay muddo toban sano ah markii dib loo furay laantani afka soomaaliga ee v o e barnaamijkan waxa aad ku maqli doontaan qaar ka mida tallaabooyinkii lagu asaasay idaacaddan marxaladihii ay soo martay iyo weliba sidii ay ku suurto gashay in laanta af soomaaligu ay maanta noqoto midda ugu afdheer idaacadaha caalamiga ah ee dadweynaha af soomaaliga ku hadla ay dhegaystaan laba iyo tobankii bishii labaad ee sannadkii labadii kun iyo toddobadii ayay ahayd markii si rasmi ah dib loogu yagleelay qaybta afka soomaaliga ee v o e-da si bulshada afka soomaaliga ku hadasha ku dhaqan daafaha dunida ay u helaan wixii war iyo wacaal ah ee ka socda dunida oo dhan naguse mangashe haatan waa agaasimaha waaxda afrika ee v o e-da oo ay hoos imaadaan siddeed luuqadood oo soomaaligu uu ku jiro oo afrika looga hadlo waxa uu master mangashe sharaxayaa doorka howlwadeennada laanta afka soomaaliga ee v o e-da ay bulshada soomaalida ku leeyihiin I like, to be honest, to recognize one group of people who really do play a critical role. These are our stringers throughout Somalia.
waxaan jecelahay in aan hal koox aan qiimeeyo maanta kuwaas oo door aad u muhiima ka qaata idaacadda kuwaasi waa wariyaasheenna ku sugan soomaaliya oo dhan qaarkood waxaa dhacda in aynu magaalo ka kaxayno oo meel kala geyno nafahooda ayay duldhigeen shaqada runtii aad baan ugu riyaaqsanahay waa kooxdeenna geesiyaasha ah ee idaacadda wax badan ku soo biiriya
laantan afka soomaaliga ayaa wixii ka dambeeyey wakhtigaasi ka mid noqotay idaacadaha luqadaha kala duwan ku hadla ee v o e iyadoo bulshada soomaaliduna ay ka mid noqotay bulshada wararka iyo warbixinada kala duwan ka hela v o e waxaanay laanta af soomaaliga ee v o e muddo kooban door firfircoon kaga ciyaartay kana soo dhex muuqatay qaybaha kale ee v o e waa sida uu mar kale sharaxayo mudane nuguse mangashe agaasimaha waaxda afrika ee v o e
your service has become one of the most important service in the agency in the whole of voice of america there are 45 service muddo toban sano ahi maaha wakhti saa u badan wax laanta afka soomaaligu ay noqotay mid ka mida laamaha ugu muhiimsan v o e waxaa jira ilaa shan iyo afartan luuqadood laanta afka soomaaliguna waa kuwa ugu mudan ee soo saara xataa warbixinno iyo barnaamijyo laga isticmaalo guud ahaan laamaha v o e ma filayo inay jirto luuqad kale oo ka mida afafka ka baxa v o e oo muddada yar ee saa u kooban ku kasbatay dhegaystayaal saa u baaxad badan afar iyo toddobaatan boqolkiiba ayaa dhegaysta bulshada soomaalida ee ku nool magaalooyinka waaweyn b b c oo kale ayaa jirta oo nusqarni soo jirtay innaguna waxaan jirnay toban sano oo keliya waa arrin wax ku ool ah waxay ila tahay inaad maanta faraxsanaataan inaad u dabaaldegtaan toban guuradeenna sidoo kalena waxaa haatan loo dabaaldegayaa shan iyo toddobaatan guurada marka la aasaasay v o e marka aan dabaaldegayno uma dabaaldegaysaan xafiis ama dhisme waxa dhex yaalla laakiin waxaad u dabaaldegaysaan waxa aad gaadheen sida aad isugu daydeen in aad sida ugu wanaagsan wararka ku gaadhsiisaan dhegaystayaashiinna isla markaana aad wax bartaan
helitaanka war ayaaba aalaaba udabdhaxaad u ah habsame u socodka nolosha aadanaha iyada oo soomaalidana ayba kuwa mahmaahdo war la helayaaba tala la helaa waxaana laanta afka soomaaliga ee v o e-da ku soo biirtay xilligaasi tiro kooban oo idaacado ah oo ay dadku kala socon jireen wixii war iyo wacaalah ee dunida ka socda cabdiraxmaan yabarow oo haatan ah madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaa maalintii idaacadda la furay uu ahaa tafaftirayaashii soo saaraya barnaamijyada ugu horreeya ee maalinkaasi idaacadda lagu bilaabay waa kan yabarow oo sharaxaya baahida ay bulshada u qabeen xilligaasi iyo bilowgii laantane afka soomaaliga ee v o e da markii qabanqaabadaasi aanu bilaabaynay waxa ay ka bilaabatay anigoo labadii kun iyo shantii agost ku soo laabtay magaalada washington oo markaasi ay b b c du ay ii soo dirtay inaan halkan aan war uga tabiyo laantayda af soomaaliga iyo midda ingiliishkaba aan mararka waxaan ugu tabin jiray joogitaankaygii marka aan joogay washington baa v o a madaxdeydii gaar ahaan kuwa africa divishanka jooga ay ka qayb ay ka war heleen oo marka ani ay soo abbaareen muddo markaanu hadallo wadnay ayaa waxa aanu ku guulaysanay inaanu isla meel dhigno in laantii af soomaaliga dib loo yagleelo aniguna aan hormood ka noqdo aanan ka caawiyo wax alla wixii markaa loo baahnaa dabeedna saasay marka ay ku bilaabatay shaqaalihii mid aanu ka keenno nairobi qof aanu ka keenno qof aan nairobi ka keenno qof aanu ka keenno ingiriiska dad aan meelo kala duwan ka keennay oo maraykanka gudihiisa saasaa marka abaabulkii ninka haatan madaxda ka ah africa divishanka oo markaasi isagu manager editor ahaa nugusa mangasha ayaan la shaqeeyey saasaana marka aanu ugu guulaysanay inaan dadkii aanu u baahnayn aan isku keenno muddo bil iyo bil iyo bar meelahaas ayaa tijaarabo iyo iskawarhayn iyo barnaamijyo markna oo aan ahayn kuwii sax ahaa oo tijaabo ah samayntooda iyo waxa aan ku jirnay kadibna waa ku guulaysanay labiyo tobankii bishaasi februari ee sannadii laba kun iyo toddoba toban sanno maanta oo kale maalin isniin ah ayaa barnaamijkii waagaasi idaacadda lagu furay labadii qof ee akhriyayay waxaa ka mid ahayd caasho ibraahim aadam caasho cuud waatan caasho cuud oo sawir ka bixinaysa sidii maalintaasi ujawigu ahaa caasho ibraahim aadan caasho cuud bal horta maanta maxaa laga joogaa markii idaacaddu ay hawada soo gashay oo idaacadda v o da sooba laanta soomaaliga laanta afka soomaaliga v o e
waa warey waxaa laga joogaa ismaaciil oo toban sano oo buuro ah waa toban sanaa buuxsanta maanta soo labaiy tobanka bisha maaha maanta labiyo tobankii bishii februari sanadka laba kun iyo toddobiyo toban baynu joognaa marka laba kun iyo toddobana way ahayd bishii februari labiyo tobankeedii wow toban sanaa buuxsanta ismaaciil si kale haddaan u dhiga dhegeystayaasha aan u ballaariyana waa boqol iyo labaatan bilood boqol iyo labaatan bilood joogistayda dalkan maraykankana waa boqol koob iyo labaatan bilood marka aniga idaacadda waan isdaba soconaa dhinac bay taariikhdeeda iska gelgelaysaa dhinac bay iska gelgelaysaa ma xasuutaa bal maalintii ugu horreysay ee idaacadda aad gasheen ee warkii ugu horreeyey aad akhrideen ismaaciil xusuusta wararkii xilligaasaan akhrinay kolleyba kaedkaa dib loogu laaban doona adaana taa nooga mas-uula laakiin waxaan xusuustaa siduu jawigu ahaa dareenka markaas jiray istuudiyihii la joogay waxay ahayd hadda marka stuudiyahan gelayno labada wariye iyo labada farsamayaqaanka iyo injineerkunbaa fadhiya soo ma marka waxaa la casumay dad badan oo idaacadda kasoo qeybgalaya maadaama furitaan ay ahayd dareenka u weynaa dhegeystayaal badan ayna sugaayeen markii ugu horreysay ee mar kale idaacaddan dib loo furan ay ahayd waxaan joognay stuudiya aad u qurux badan oo ka duwan kuwa hadda aan galno waa stuudiya la qayb ay dadku fadhiistaan oo loogu talagalay marsidu inay fadhiisato adigana sidii fanaan codkiisa tijaabinaya ama heesihii hirgaloo kale ku jira ba halkaad ka soo hadlaysa marka waxay ahayd maalin maalin aad xusuus igule kolleyba dhinacayga markaan idhaahdo yaa kula galay maalinta ugu horreysay idaacadda
waxaan galay aniga iyo waxaan ahayd maxamed cumar haydara maxamed cumar haydara labadiina maalinta ugu horreeyey hal qofkii neeba yidhi horta maalintani halkani waa washington tolow maaniga bise haydara ma xasuusta taana laanta afka soomaaliga ayaa lagu bilaabay soddon daqiiqo oo soo geli jirtay fiidkii gaar ahaana toddobada ilaa iyo toddobada iyo bar hase ahaatee waxaa muddadaasi tobanka sano ah lagu soo kordhiyey xilliyo kala duwan idaacadda fiidkii waxaa la gaarsiiyey muddo saacada galabtiina waxaa la soo kordhiyey baahin cusub oo saacad socota oo soo gasha afarta galabnimo waxaana la soo kordhiyey baahin kale oo soddon daqiiqadooda oo soo gasha subaxii marka saacadda geeska afrika ay tahay lixda iyo bar subaxnimo laanta af soomaaliga ee v o a oo ku bilaabantay hal baahin oo ahayd nuso saac fiidkii ayaa iyada oo la eegayo ahmiyadda ay bulshada u leedahay si isdaba joogaa loo ballaadhiyey iyadoo kolba qayb lagu soo daray waxaana haatan ay bulshada la hadashaa afar jeer oo kala duwan iyada oo ballaadhintii ugu dambaysayna lagu sameeyey dhammaadkii sannadkii laba kun iyo shan iyo toban islamarkaana lagu daray idaacadda duhurnimo ee iminka soo gasha kawdiya badhka duhurnimo waxaana barnaamijkii u horreeyey ee idaacaddaasi si wada jira u daadihiyey ismaaciil xuseen farjar iyo weliba falastiin axmed iimaan
barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo dharxirashada
inta badan markaan dharka soo iibsanno waxaan doorbidnaa gaar ahaan anigu in aan harqaan dib ugu celiyo si aan seeskii aan jeclaa oo cabirkeyga ahaa aan ka dhigto
waxaa kale oo aad barnaamijkeenna dhallinyarada maanta ku maqli doontaan xubinta talo weydiin ah sugaan kala duwan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida mid ka mida barnaamijyada loogu xiisaha badan yahay ee wakhtiga dheer ay dhegaystayaal badani ku tacnaayeen waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo soo diyaariya islamarkaana uu soo jeediyo qoraaga soomaaliyeed axmed faarax cali idaaja bal aynu dib u milicsanno mid ka mida barnaamijyadii ugu horreeyey ee laanta af soomaaliga ee v o a ka baxa
dhegaystayaal inkastoo sidii balwadii ka horraysay iyo si ka daranba loo qoonsaday haddana deg deg ayay heelladii meel walba uga dhacday dalkiina ugu wada fiday badanaa midhaheeda iyo laxmada lagu qaadatoona hal abuurradu ma kala sheegan jirin taasna waxay kaga gedisan tahay noocyada kale ee maansada soomaalida sidoo kale hooballadii heellada qaadi jiray waa u sinaayeen haddiiba cid lagu magacaabana waxaa lagu magacaabi jiray kolba fannaankii laxanka u sameeyey barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo barigii laanta afka soomaaliga ee v o e da ee bilowday ka bixi jiray maalinta axadda laakiin hadda aad maqashaan jimco kasta ayaa mar walbaba lagu falanqeeyaa mawduuca idaacaddu u aragto in dhegaystayaashu ay danaynayaan doodihii laanta afka soomaaliga ee berigaasi sii daysay waxaa ka mid ahaa mid ay dhowr siyaasiyiin ah isaga hor yimaadeen bishii sebteembar ee sannadkii labadii kun iyo toddobadii axmed diiriye waxaa kaloo sida aad maqlayseen hadalka madaxweynaha ku jiray in dawladdu ay immika diyaar u tahay wadahadal iyo wadatashi si wax kasta oo soomaaliya la gudboon loo xalliyo fikirkaas madaxweynaha ma wuusan bilow u noqon karin wadaxaajood ay kooxaha ka soo horjeeda dawladda ay la galaan oo aasaas u noqda in la heshiiyo haa adeer war fiican weeye soomaaliya inay heshiiso waa wax wanaagsan weeye haddii uu madaxweynuhu yidhi soomaaliya waa inay heshiiska waddo oo aan laga caajisan hadduu yidhina waxaan rabaa inuu ku fiican yahay haddaan siiyo salaad cali jeelle dad ayaa hadalkaasi u qaatay salaadow inuusan madaxweynuhu hubin ay dawladdu hirgelin karto qodobada meesha looga dhawaaqay sideed adigu u aragtaa hadalkaas horta shirka dib u heshiisiinta ee la soo xiray hawshaasi howl si wanaagsan u dhacday aheed waana nasiib wanaag in soomaaliya maanta ay dalkeedii gudaheeda shir ku qabsatay mawliid macaani haddii aad eegto shirkaasi oo aad dhagaysatay doodda ee cumar xaashi maxaad ku salaynaysaa in shirkaasi uu kaga duwan yahay waxyaaba uu ka hadlay shirkan dib u heshiisiinta ee hadda la qabtay waa shir walaalkay cumar xaashi wax ka soo guddoomiyey waa shir heshiiskii embagaasi ku gaarnay daba socda ee ahaa dib u heshiisiinta soomaaliyeed inkastoo xukuumad iyo dawlad la dhisay in dib u heshiisiintu la gaarsiiyo ilaa heer tuulo shirkaas go-aankaasoo asaga wax ka gaaray ayuu daba socdaa cumar xaashi waxaad ku jirtaa dadka diidan ee sida weyn uga soo horjeeda fikirka aad ka qabto shirkaasi go'aamadii ka soo baxay iyo sida ay kugu muuqdaan bal wax nooga taabo horta shirka aad sheegtay oo xamar ka dhacay uma qalmo in la siiyo magaca aad siisay mana ahayn shir qaran soomaaliyeed qabsaday ama qaran soomaaliyeed loo qabtay shirkaasi wuxuu ahaa shir amarkiisa iyo abaabulkiisiba uu ay lahaayeen taliyaasha magaalada cabdisababa isla barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka dhinaca somalilan isla xilliyadaasi lafteeda waxaa ka socday murano siyaasadeed oo dhex marayay xukuumadda iyo xisbiyada oo ku aadanaa dibudhac doorashada ku yimi xilligaasi oo taagnaa cabdisalaan hereri oo ka mid a weriyaasha magaca weyn kuleh saxaafadda soomaalida xilligaasina ku soo biiray laantaab soomaaliga idaacadda v o a ayaa dooda u qabtay siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweynaha haatan ee somalilan axmed maxamed siinaanyo oo berigaasi hogaaminayay xisbiga mucaaridka ah ee kulmiye mudane cabdilaahi maxamed ducaale oo xilligaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda somalilan ee dowladdii madaxweyne riyaale iyo cismaan cabdilaahi saxardiid ee wasiirka warfaafinta ee haatan laakiinna berigaasi ka mid ahaa qurbajoogga somalilan ee ku dhaqan waddankan maraykanka dee idinkaaba uga tegey taasna waxa weeyaan arrintu waxay noqotay in madaxweynuhu la yidhaahdo war dastuur baynu wadnaa doorashadana waa waa waa waa dhaqan gelin karaynaa nabadgelyadeedana waxba ka xumaan maayaan taas waxay codsi mar hore xaggiina ka yimid kan uu leeyahay cabdillahina dee bal shacbiga hawshiga markuu leeyahay weyn oga idinka codsaday berigii hore su-aashaydii kamuu jawaabay waa taata aan doonayay qudhaydu inaan weydiiyo wasiirka raalka in riyaalo mar walba daan riyaalo yidhahda mar walba uu yidhahdo doorashada aniga qabtay siduu hadiyad u bixiyey cidda ku tiraha lagu kordhiya ha sheego ilaa anagu maan odhan shacbigu ma odhan cid tiri ma jirin gudoomiye axmed silaanyo sharcigu buu maray gudoomiye axmed adoo iga raalliya hadalka si yaroo kooban aan u siiyo wasiirka arrimaha dibadda cabdilaahi maxamed ducaale su-aasha axmed ku weydiiyey bal hadda nooga jawaab fadlan tad waxaan kuu sheegaya horta dee axmed daaba ula yimi markuu doorashadii hore intaan la gelin oo shuru arrintuna waxay ahayd war waktiguna waa adag yahay xaalad arrintanna waxaa laga yaabaa inay nabadgelyo xumo keento ha laguu kordhiyo saddex sannadood axmed baa ula yimi madaxweynehuna waa ka diiday taasi waa simple waa very clear iyada dee dib ugu noqon mayno kuna kuna murmi mayno aan oo iyada murageli mayno aan usoo noqono bay ila tahay arrimaheena arrimaheena kale waxa weeyaan axmed ow axmed intaynaan wasiirtaa ka gudbin axmed ma waxaad leedahay arrintaasi ma jirin wasiirku sheega wax alla wax ka jira ma jiraan weligeedna isagoo le lama maqal aniguna ma odhan sidee u dhici karta anaaba doorasho dooriya sidaa odhan kara dib inoogu dhig weligina ma odhan mana odhan karo wax caqliga galana ma aha cabdillaahi sheekada halkuu ka sheegay haddaan ina riyaala isaga ugu sheekayn de ama isagu abuuraynin waxaan qabaa ummadda somalilan meel kasta ay joogaan run ahaantii doorashadu inay sugaya inay dhammaantood sugayaan in laga wada hadlana ma ahaba dee laga wada goormay dhacaysaa iyo goormay la qabsoomaysaa iyo goorma waayo sharcigaa qoraya waxan sharcigu waan ku raacsanahay axmed inuu sharcigu qorayo annagu waxaan u arkaynay commissionka riboorkaygana ku jiray taxooyinka aanu siinana ka mid ahaa inaan commissionka doorashooyinka la siyaasadayn barnaamijyada madadaalada ayaa iyaguna tan iyo maalintaasiba si isdabajooga u socday iyada oo bulshada v o edu ay la wadaagaysay wixii murtiya maad iyo weliba madadaalo ee macno u sameynaya sida barnaamijka cawayska washington iyo hambalyada iyo heesaha oo toddobaadla uga baxa v o e da bal aynu milicsanno barnaamijka cawayska washington oo bulshadu la wadaagno sugaan iyo murti kala duwan
wilayga bayriyo wadnahayga weyaan wixii ayd ka sheegtanaa iskumaba wanaagsan lawarni lama dhexmari karo saynab ciga maxamed ka sokow yaa soo raaca lagnaftiis filaaley maskantiisni leeti ganyoolaabadey lutoley ku rogo dooga lama lamaaya dhibinseekidee barambam barambam
sidoo kale waxaa iyaguna intaasi si joogtaa u socday barnaamijyo badanaaba ka faallooda siyaasadda dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada arrimaha bulshada dhinaca qurba joogta iyo weliba doodaha gaaban oo si maalinlaha kolba mawduuca markaasi ugu xiisaha badan lagu falanqeeyo
marka dhinaca barnaamijyada joogtada ah laga yimaado waxaa intaasi barbar socday warar waraysiyo iyo weliba warbixinno si maalinla ah idaacadda uga socda kuwaasi oo u warramayay dhacdooyinkii iyo waayaha ka socda dunida daafaheeda wararka ku xidhiidha burcadbadeedda ayaa ahaa waxyaabihii waaweynaa ee v o e ay sida weyn u tebisay shantii sanno jiritaankeeda ugu horraysay aan dibidii maqashiya hadal dhex maray nin magaciisa ku sheegay ciise cabdi axmed oo ka mid ahaa burcadbadeeda markab qafaalatay iyo weriye cabdisalaan hereri oo wakhtigaasi ninkaasi waraystay adiga lambarkan yaa ku soo siiyey qolada qolada markabka ay soo siisay walaal
qolada markabka qoladan markabka iska lahayd oo meeya xaggee joogaan dubay bay joogaan dubay bay degan yihiine markabku muxuu siday maxaa saaraa intaasumaanu doonaynaa inaan xaqiijino ma maraysaa haa walaal ayaga maxaa weydii wey iyagu waxay igu yidhaahdeen raashin iyo buu siday markabku iyo badeecooyin kale iyo gawaari waaga
idinku ma xaqiijiseen waxa markabku uu sido ma anagu ha anagu ha waxbana waa ognahay waxna ma ogin
waa tay waxaa ogtihiin muxuu yahay ma maqlaysaa waan ku maqlayaa
cabdisalaam hareeri inaasan maxaa ku cadaynaysaa waa cabdisalaan hereeri baa walaal kula hadlaya voice of america kaala soo hadlaya hadda maxaan ku cadaynayaa anigu ilaa voice america ma jooge bab dhaladeedaan joogay london baan kaala soo hadlayaa een, warkanna dee idaacaddaad ka dhegaysan doontaa may maqlaysaa ha hadda idaacaddii lama jooge waxaan ku yidhi maxaan kugu cadaynayaa anigu hadda cabdisalaam hareeri inaasan Een, maxaad doonaysaa inaan isugu kaa caddeeyo may maqlaysaa waan ku maqlaya adiga magacaa ciise cabdi axmed ciisow ee, markabka halkee ka soo qabateen may maqlaysaa haye markabka halkee ka soo qabateen ciisow warniyow adiga waxaan kuu sheegayaa adiga waxaan rabaa anigu cabdisalaam hareeri ninka ila hadlaya iyo in kaleeto ma cadayn karo Ee, waxa weeye anigu markabkaan badda hindiga ka qabo Een, alaabada uu sido markabku maxaad nooga sheegi karaysaa wareer baa jira sheegaya ciisow inuu hub sido markabku maya anigu wax huba oo indhahaygu qabteen oo markabku waday ma jeedin Een, ciisow markaa lacag intee leeg baa ka dalbanaysaan oo madax furashaa in markabka laydinka siiyo waan ka dalbanaynaa wixii aan kaga heshiino nimanka iskale baas Een, noomay sheegin wax qiimo oo ilaa iminkaan ku heshiiseen haddaynan idiin sheegin haddaa hadda hadda kuu sheego maxaad ka qaban karaysaa ma lacagtaad ma siinaysaa maya iyagaan lagu gudbin lahayn oo dhegaysan lahaa ee, dalabkiina
haddii aanu milicsanno qaar ka mid a dhacdooyinkaasi laga baahiyey v o e da sannadahaasi waxaa magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya labadii bishii abriil ee sannadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii jaamacadda ku taalla magaaladaasi ee koox dhabley ah ay weerar ku qaadeen iyadoo halkaasina uu khasaare ka dhashay iyadoo sidoo kalena v o e du ay ka diyaarisay warbixinno iyo waraysiyo kala duwan koob iyo tobankii isla bishaasi abriil waxaa markii ugu horraysay soomaaliya soo gaadhay qaxoontiyo kala duwan oo ka soo barakacay dagaalkii ka oogmay dalka yeman waxaanay v o a xilligaasi diyaarisay warbixinno iyo weliba warar kala duwan oo ay ka samaysay magaalooyinka ay soo gaadheen sida magaalooyinka berbera iyo weliba boosaaso iyadoo sannadihii lasoo dhaafayna ay dunida ku badanayeen shilalka diyaaradaha ayaa toban iyo labadii bishii tobnaad ee sannadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii waxaa deegaanka carbis ee duleedka magaalada muqdisho ku soo dhacday diyaarad laga leeyahay dalka masar dhammaadkii sannadkaasi waxaa guud ahaanba deegaanada ay soomaalidu degto laga dareemay geerida allah u naxariiste wariyihii weyne axmed xasan xawke oo marna ka mid ahaa howladeennada laantan af soomaaliga ee v o a ee magaalada washington alla naxariistii janno ha ka waraabiya waxaa magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ku geeriyooday axmed xasan cawke oo ka mid ahaa haldoorka saxaafadda soomaalida axmed xasan cawke oo ka howlgalay badi warbaahinta ugu tunka waaweyn soomaalida iyo kuwa caalamiga ah sida laanta afka soomaaliga ee v o a b b c idaacaddii raadiyo muqdisho iyo telefishinno kala duwan ayaa haatan lagu aasaya magaalo xuduudeedda wajaale haddaba dadkii ay raadiyo muqdisho ka soo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ahaa siciid cadaani mooge afhayeenkii hore ee madaxtooyada somalilan islamarkaana ahaa rugcaddaa dhinaca saxaafadda ah
waxa weeyaan anagu toddobaatanadii ayaa eh, la qoray shaqada aan isbaranay markii ma garanaysaa aan- aanu anagu ahayn chief editoriska ka hor waxaanu ahayn wariyayaashii akhriyi jiray wararka dabeedna markii la qaatay axmed xasan cawke iyo eh, dhammaan eh, maxamuud sheekh axmed darmal iyo gruubkoodi markii la qaatay ayaa waxaa nalaga dhigay anaga editors iyagana waxaa laga dhigay war akhriyayaal dadka ay soo wada shaqeeyeen islamarkaana sida fiican u yaqaanay axmed xasan cawke waxaa isna ka mid ah madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun allaha u naxariista axmed xasan cooke axmed wuxuu ka mid yahay wariyaasha soomaalida haddaanuba ahaynka ugu horeeya ee loogu xasuus badan yahay waxa aan anigu kulannay radio muqdisho aan ku kulannay bartamyihii toddobaatameyadii oo markaa anu aan ku biiray radio muqdisho isagoo markaa iga sii horreeyey oo laga yaqaano waddanka oo dhan qiyaastii laba sano meelahaas iga sii horreeyey axmed si aan caadi ahayn buu markiiba ii soo dhoweeyey dhaqankiisana ayay ka mid ahayd inuu dhallinyarada iyo wariyaasha cusub uu si weyn u soo dhoweeyo isagoo oonan ka caajisin isagoona iska weynayn iyadoo marxaladda siyaasadda dalka soomaaliya ay kolba heer maraysay ayaa dowladda maraykanku markii ugu horreysay bishii sideedaad ee soomaaliya u magacooday safirkii ugu horreeyay ee soomaaliya ku yeelato maraykanka tan iyo burburkii soomaaliya sannadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii iyadoo loo magacaabay stefana shawartes haddaba aqoon-yahanada soomaaliyeed maxay ka yidhaahdeen xilligaasi abuukar carmaan waa ergeygii hore ee dowladda soomaaliya ee dalka maraykanka sidoo kale faysal cabdi rooble oo isna aqoon-yahan ku sugan dalkan maraykanka ayaa ka mid ahaa dadkii ka faallooday ismalihii waxay bedeli kartaa because haddii aad xasuusata maraykanka arrimahan waanwaanadaanitii socotay oo internationalkii igad iyo ay ku jireen oo laleeyahay maalin maalina beydhabaa la joogaa maalina xamaraa la joogaa showgan iska socdo maraykanka waa uun sacabatumaay moogta wuxuu dalka maraykanku u marayey arrimaha soomaaliya iyo markuu soomaaliya wax ka rabo ama igaad ama dalalka kale ee soomaaliya ku dhow laakiin arrintani waxay xaqiijinaysaa in wixii maanta ka dambeeya dalka maraykanku si toos ah arrimaha soomaaliya uga muu uga muuqanayo riboorto joogto ah iyo warbixin joogto ah aan hadda kadib laga dhegaysanayn igaad iyo etoobiya iyo kenya laakiin warka laga helaya safiirka maraykanku maash meenta dhigtay marka waa xidhiidh toos ah oo ka dhexeeya state departmentka iyo madaxtooyada maraykanka tan iyo markii soomaaliya bartamihii bishii sagaalaad ee sannaddii laba kun iyo labiyo toban ay yeelatay dowlad aan kumeel gaar ahayn waxayse soo tarayay dowladaha safaaradaha ka furanaya magaalada muqdisho waxaana bishii lixaad ee sannaddii laba kun iyo lix iyo toban safaaraddii ugu weyneed ka furatay magaalada muqdisho dalka turkiga cabdiqafaar cabdi wardheere waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaaliyeed ee xilligaasi ka hadlay xiriirka hadda caalamku la leeyahay soomaaliya waxaad moodaa inuu dig u ahaa in si rasmiya loola xiriiro heshiiska ama gelitaankii uu tegey turkigu uu soomaaliya tegey waxaad ka garanaysaa labada kun iyo kow iyo tobankii markuu erdogan tegey iyo wixii ka dambeeyey dalal tiro badan baa safaaradahoodii ka furtay maraykankii baa ictiraafay dalal kale oo awal markii hore lugta keliya ugu jirtay waxaad moodaa inay xoogga saareen inay iyaguna sidii oo kale ay ama dhaqaalaha ka caawiyaan ama arrimahan maaragtay humanitarianka oo oo maaragtay arrimaha bani aadamnimada ama deeqahoodii ay kordhiyaan
iyadoo dalka maraykanka ay ku nool yihiin soomaali badan oo ka soo cararay xasilooni darrada dalka ka ogan ayaa gobolka minnesota oo ka mida gobollada soomaalida ugu badan ay ku dhaqan tahay dalkan maraykanka markii ugu horreysay ilhaan cumar loo doortay inay noqoto xildhibaano deegaankaasiya ilhaan oo v o e da la hadashay ayaa sidan dareenkeeda uga falcelisay
waxaa noo suurtageliyey waan dadaalka aan galnay waxaan kambeynka aan aaminsanayn annaga in ay muhiim tahay dadka oo dhan oo xaafadeenna degmadeenna b degan ay fursad u helaan in codkooda buuxo ay dhiibtaan marka meenan isku dayin annaga in hal dhinac keliya aan aadno waxaan ka shaqaynay oo isku daynay sidii qof kasta cod looga soo heli lahaa codadka loo midayn lahaa shaqadaasaytina weligeed shaqo la qabtay ma aha marka sidaas keliyaoo aan guusha aan gaarnay aan ku gaarnay sidoo kale sannadkiina soo dhaafay waxaa markii ugu horraysay maxkamadda caalamiga i c j ee ku taalla magaalada heeg ee dalka netherlands ay bilowday dacwadda badda ee ka dhexaysa soomaaliya iyo waddanka kenya garsooraha maxkamaddaasi ayaa sidan ku sharxay dacwaddaasi bilaabantay
dhegaysiga dacwaddan ayaa ka koobnaan doona laba wareeg oo dood ah oo bilaabanaya maanta berina dhammaanaya waxaana wareegga labaad uu bilaabmaya arbacada dhinac walbana waxaa la siinayaa saddex saacadood iyadoo maanta la dhegaysan doono doodda kenya berina la maqli doono dhinaca soomaaliya iyadoo haddana dib laysugu soo noqon doono arbacada iyo khamiista sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee soomaaliya axmed cali daahir oo madasha ku sugnaa ayaa isna sidan ku cabiray bilowga dacwadda maanta sidii uun loo ballansanaa oo maaragtay la filaayayba waxaa bilaabatay dhegeysigii dacwaddii badda murankii badda soomaaliyeed ee kenya iyo soomaaliya waxaa loo ballansanaa maanta in la dhegeysto doodii kenya oo ahayd hortaaggii hordhaca ahaa ee ay samaysay oo ay ku dureysay in maxkamaddu ay awood u leedahay dhegeysiga dacwaddan taas ayaa argumentigooda uu ahaa annaguna marka aan ka jawaabnay in maxkamaddu ay awood u leedahay in ay dhegaysato tan iyo markii la yegleelay idaacaddan v o e soomaali waxay deegaanada ay soomaalidu degto ku qabatay kulamo dadweyne oo bulshada fursad loo siiyey inay ku falanqeeyaan hadba mawduuca ka oogan deegaankooda iyada oo loo soo casuumay cidda aqoonta u leh mawduuca shimiiska saaran amaba ay mas-uuliyad ka saaran tahay kulamadaasi dadweyne ayaa waxa ay ka kala dhaceen magaalooyinka muqdisho hargeyso iyo sidoo kale garowe xasilooni darrada ka alowsan dunida oo ah mid saamaysay dalal badan oo adduunka ah ayaa xaaladda ammaan darre ee ay ku lugta leeyihiin ururada argagixisadu ay tahay mid saamaysay deegaano badan dagaalyahano sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka daacish ayaa dhammaadkii sannadkii hore galay deegaanka qandala ee gobolka bari ee maamulka puntland maleeshiyaadkaas oo hogaaminaya in lagu magacaabo sheekh cabdiqaadir muumin ayaa ciidamada puntland ay ku guulaysteen inay ka saaraan deegaankaasi waxaana xilligaasi v o e uga warramay wasiirka qorshaynta ee puntland shirax aji faarax oo xilligaasi isagu goobta ku sugnaa runtii sidaa ula socotaan lix iyo labaatanka ayaa obereeshinkan loo bixiyey danab two oo lagula dagaalamayo ama lagu tirtirayo daacish ay ka balaab ciidamada puntland qeybyada kala duwan ay ka balaabeen magaalada maxaan ku rahdaayey hoobato oo ah dhinaca balididin iyo timishe meel u dhow sidaa waxa waaye cleanup baa la sameeyey afartii sanaba hal mar waxaa dalkan maraykanka ka qabsooma doorashada madaxweynaha waxaana kadib olole muddo dheer qaata oo ay ku loolameen musharaxiin kala matalaya xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay sideedii bishii koo iyo tobnaad ay dadweynaha maraykanku u dareereen goobaha codbixinta v o a soomaaliya waxaa marxaladaha doorashada iyo natiijada kasoo baxdayba lagu doortay madaxweyne donald trump heegan ku ahaa howlwadeenno ka mida laantane afka soomaaliga ee v o eda
haddaba muddadaasi ay v o e soomaaliya howlgelaysay ayaa hay-ado madax bannaan oo qiimayn sameeyey ay kaalin sare siiyeen madaxa laantan af soomaaliga ee v o e cabdiraxmaan yebrow ayaa sidan ku qiimeeyey waxaa salka u ah kordhiisahaasi waxaa keenay baahida dadweynaha ayay la socotay cabdixakiimow waa runtaayo waxaanu bilownay labadii kun iyo toddobadii nuso saaca ayaanu ku bilownay oo toddobadii fiidnimo ahayd muddo markaanu aragnay in toddobadii fiidnimo ay dadkii ay aad ugu soo hirteen dhegaysigiina aad u sarreeyo wararkii loo baahnaana aanu ay aad noogu badnaayeen ayaa waxaanu ka dhignay saacad tii fiidkii muddo markaan haddana aan sii wadno ilaa lix bilood oo kale ayaa waxa aanu garowsannay in saacadaha saacada ka badan dadku u baahan yihiin ta galabtii baan abuurnay oo afarta galabtii ilaa iyo shantii ah oo xilliga marka dadku casarka ay ka soo baxaan weli maqhribkii aan la gaarin oo aanu xilli aan aad runtii uga baaran degnay ahayd dadkuna aad u jeclaysteen muddo markii la joogayo taana aan aragnay ayaa waxaan ogaanay in muddo sanooyin badana in wakhti dheer oo saacado badana aan hawada ka maqannahay waxa markaa aan isla garanay haddana anigii iyo maamulkii inaan idaacadda aroornimo ee lixdii barka iminka soo gasha nuso saacaasaan ku biirino taa iyadoo socota ayaa haddana waxa aan wax noogu soo biiray barnaamij aanu sii dayn jirno oo dhallinyaradu ay lahayd oo aan ugu talagalnay waagaasi dhallinyarada in markano barnaamijyadooda ay ka maqlaan fiidkii waxaa markaa taas ay noqotay sideedda ilaa sagaalka oo awal aanu ku celis ahayd inaanu ka dhigno barnaamij dhallinyaro oo muddo socday laakiin markii dambe aanu ku celiskeeda ku daynay taasna ay kadib markii ay noo suurto gashay inaan dhallinyarada laftooda aan nuso saaca u abuurno waa nuso saacaan iminka soo gala kowda iyo barka ilaa labada duhurnimo ee wakhtiga geeska afrika saasaa marka ay isku qaateen waxaana mar walba soo baxayay in markanoo baahida dadku ay imaanaysay waxaa mar walba soo baxaayay oo annagana hagaayay oo na hogaaminayay waxaa dadka noogu imaanaya oo feedbacga ah oo markii dadka la weydiiyo sanadkiiba marbaa hay-ad madax bannaan ay soo weydiisaa dadka maxaad ka heshaan maxaad u baahantihiin falcelinta nagu soo noqonaysay waxay ahayd cabdixakiimow saacadaha naloo kordhiyo dadka intaa unbay ahayd taasaana na hogaaminaysa saacadahu u bateen haddaba v o a soomaali oo ka mida in ka badan afartan luuqadood oo ka howlgala daartan kohe buildin ee magaaladan washington ayaa tobankaasi sano ee ay socotay ay dunida dacaladeeda ka dhaceen isbedelo tiro badan islamarkaasina kala duwan waaye ahaan haddaba toban sano kadib halkee ayay maraysaase waa maxayse waxa ay hiigsanayso waa kan mar kale cabdiraxmaan yabrow madaxa v o a soomaali dabcan horumar unbaa mar walba la rajeeyaa oo lagu tiigsadaa wuxuuna waxay ku xiran yihiin marba dhaqaalaha iyo maalgelinta aad u hesho aniga hadday tayda tahay ama lacag baan u hayn lahaa t v intaan abuuro oo maalin walba ah ayaan ku wadi lahayn marka xagga loo socdaa waa xagga t v-ga muddo iminka saddex sano iyo xoogaha laga jooga ayaa waxaanu abuurnay t v-ga iminka jira shan iyo tobanka daqiiqa ah toddobaadkii mar aan soo gallo laga sii daayo somalia national t v s n t v-ga laga sii daayo habeen kasta oo khamiisa iyo habeen kasta oo oo axada khamiis jimca soo gelayo iyo axad isniin soo gelayso toddobada iyo shan iyo afartan daqiiqa ayuu kasoo galaa s n t v waa shan iyo toban daqiiqa iminka kaa haddii rabi idimo wakhti aan fogeyn waxaan ka dhigi doonaa nuso saace oo aan u kordhin doonaa sida madaxdaydu ay ii sheegeenna taa lafteedu waxa ay daba taagan tahay maalgelin aan iminka u raadinayno in iyada lafteedu aanu t v socdo intaas ka badan aanu abuurno mustaqbalka haddii rabidmo oo tigsigayaga koowaad iyo rajada aan u qabno dadka soomaalida inaan wax tusno ay tahay inaanu t v-ga aan weyneyno oo markii iminka uu saac gaara kadib haddana aanu sii weyneyno oo aanu wakhti badan aan siino marka halkaasaa loo socdaa waxaana rajaynaynaa in markanoo dadku ay ka hanqabeelaan oo mar walba ay noo soo sheegaan barnaamijyada ay jecel yihiin inaan wax ku kordhino kuwa ay jecel yihiin inaan wax ka bedelno kuwa ay jecel yihiin inaanu si kale u dhigno iyo waxa ay iyagu ka helaan dabcan mar walba waxbaa jiraya waxbaa markan dadku qoonsanayaan barnaamijyada qaarkood baa dadka aad u soo ammaanaan qaarkood baa waxay yidhahdaan ma saacadahooda la basho waxaanan ku socnaa waxa weye wakhtiga aanu haysanno iyo waxaanu isleenahay alla ilahe markaad wada dhegaysataan dadkana dhegaysta ee meel walba adduunka ka joogaan way isku raacsan yihiin ama way u dhexaysaa ayaanu ku soconnaa mar walba
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ah ee aanu ku eegaynay sanad guurada tobnaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay laanta af soomaaliga ee v o e soomaali islamarkaana aanu dib ugu milicsanaynay qaar ka mida dhacdooyinkii aanu dadka la wadaagnay xilliyo kala duwan waxaana barnaamijka idinla socodsiinayey cabdixakiim maxamuud shirwac iyo weliba sahre cabdi axmed intaynu mar kale kulmi doonnana waxaanu idin leenahay sida iyo nabadgelya iyo weliba sannado badan iyo samaan badan